إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan diyaarad ay leeyihiin shisheeyaha ku soo dulay dalka ah ayaa ku burburtay nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho maamulka islaamiga ah ee gobolka bokool ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey qaar ka mid ah culummada ku sugan wilaayadaas dhaqaalo la-aan baahsan ayaa soo wajahday wadayaasha mootobajaajka ee ka howlgala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay madaxweynaha dowladda federaalk ayaa qiray in tiro badan oo ka mid ah ciidamadooda iyo maleeshiyaadka taabacsan ay ku dhammaadeen dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab mido ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk ayaa sheegay in dowladda ay isabaarooyin u dhigata dadka ka safraya gobollada dalka ee u socda magaalada muqdisho si si qasab ah loogu diiwaangeliyo dowlad diini ah oo socotay lix bilood ayaa saakow loogu soo xiray macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka warka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka yuganda ayaa la helay kadib markii laga afaduubay caasimadda dalkaas dhegaystayaal intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan eh goor dhow ayaynu idiinsoo gudbin doonaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa toddobada bisha muxaram sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri dhanka kalena ku beegan labada bisha toddobaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan diyaarad ay leeyihiin shisheeyaha ku soo duulay dalka ayaa ku burburtay nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahintan inoo eegaya aad baad u mahadsan tahay walaalka waxaa xili hore oo maanta ah magaalada muqdisho laga soo tabiyey in diyaarad ay ku burburtay nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho diyaaradda oo uu nooceedu ahaa helikobtar ayaa la soo warinayaa in ay lahaayeen shisheeyaha kusoo duulay dalka muslimka ah ee soomaaliya iyadoona warar kala duwan ay kasoo baxayaan cidda sida rasmiga ah u leh diyaaradda xogo hordhac ah ayaa tibaaxaya in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay diyaaraddan burburtay waxaana muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ay muujinayaan diyaaradda oo gubanaysa war hadda kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa tibaaxaya in diyaaradda ku burburtay garoonka efesoni ee kaabiga ku haya xerada xalane ee magaalada muqdisho ay lahayd dowladda uganda waxayna kasoo kacday saldhigga beledogle ee gobolka shabeellaha hoose zikriyow sida ay xogta tibaaxayso waxaa diyaaradda la socday ilaa siddeed ruux mana jirto cid ka badbaaday diyaaradda turkish airlines oo goordhow rabtay in ay kasoo degto garoonka aadan cadde ayaa dib uga noqotay garoonka kadib markii ay ku burburtay qayb garoonka ka mid ah diyaaradda nooca helikobterka oo ay leeyihiin ciidanka ayusom ee duulaanka ku jooga dalkan soomaaliya turkish airline oo waday rakaab ayaa amniga dadka saaran awgeed go-aansatay in ay ka degto garoonka nairobi sida ay warbaahinada u xaqiijiyeen ila lagu kalsoonaan karo oo ku sugan aadan cadde zikriyow warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dhicitaanka diyaaraddan oo wararka qaarkood ay sheegayaan in ay ku timid cilid diyaaradda dhexdeeda ah maamulka islaamiga ah ee gobolka bokool ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey qaar ka mid ah culummada ku sugan wilaayadaas axmed cabdulaahi ayaa faahfaahintan inoo soo jeedinaya dowladan waxaa loogu magacdaray sheekh nuur macalin cabdiraxmaan allah u naxariistay waxaana lagu qaatay duruus diini ah culimada ka qayb gashay dowladda ayaana lagula dardaarmay inay sii labajibaaraan dadaalada fidinta dacwada iyagoona la siiyey tusaalooyin wax ku owl ah oo la xiriira howlaha dacwada qaar ka mid ah culimmada ka faa'iidaysatay dowladda ayaa waxa ay ka warbixiyeen waxyaabaha ay ku qaateen dowladda ilaahay subxaana watacaala ayaa ka mahadsan dowladaas oo wilaayada niingobati dowladaas oo magaajeela eraw dowlatu sheekh nuur macalin cabdiraxmaan raximahullahu tacaala oo shicaarsheenna la eraw kunuu rabbaaniyiina bimaa kuntum tucallimuuna alkitaab mayba dareertay ilaa todoba maalmood iyo dareertii eed iyo eeda may u ahaa nininka baraaruji ilaahay barakaayo walaayada eeda handurmeedan ininku dhandhowi نبي إلهي مرادسها من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له كل ما يبعن لتيغنا دعاء بلنا جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم وتقبل الله جهدكم وأحسن الله إليكم وأحسن لنا كنت هذا معرنا كل من إنك فإيدوي في بدن القلقون دورهم فانكلا كل ما يبقى ديارنا نها الميل أنا بري إنه نقام فضل وأنا قد بينا waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan ayaa ka hadlay xiritaanka dowladda diineed isagoona si gaar ah ula dardaarmay culimmada ka qayb gashay waxa uu si qoto dheer u iftiimiyey ujeedada laga lahaa qabsoomidda dowladda dowladan kulle ahdaafta lanqobadi may hayteen culimmada iyo umarada dee ilaahi subxaana watacaala meelka shalqaadi male culimmadooda umarada ah dadka diinta ka hogaamiya may lahaa shariicada ilaahay maamulow shariicada ka dhagame hooblaar ulbi hormuda dowladda unu wadnana may wahaan dowlad islaami ah xukunja iyo marjicya iyo alkitaab wasunna iyo waay maadaama saasata marka maya culummada kaalantiyo kaalin runtii idan muuqato waay jazaahum allahu khayra jazaayado ahmiyadaas yo leyin iyo marka may la raay ummadii walla bar haddii ata shariicada ilahay la tadbiiqi qudaad la naqdo la xukum haddii ata dhinac walba maal amru bilmacruuf annahyi can ilmunkar haddii ata marka doorsho iyo ahmiyadiiyo bulshada dhateeyo kuleyin dartiya iyo may basheentay dowladun in walaalaha lanqobada oo culummada waana laka buraarujiyo si kastaba ha ahaatee waxaa walaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada al-shabaab muddooyinkii lasoo dhaafay uu maktabka dacwada uu sii kordhiyey dowraadka kala duwan ee bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku nool walaayaadka islaamiga dhaqaale la-aan baahsan ayaa soo wajahday wadayaasha mootobajaajka ee ka howlgala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay tafaasiil ku aadan qodobkan waxaa inoo eegaya cadnaan xaaji muxsin darawallada mootobajaajta ee ka shaqeeya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa ka cabanaya dhaqaale la-aan baahsan oo soo wajahday wadayaashan ayaa sheegay in dhaqaale la-aanta uu sababay sicir bararka ka jira magaalada shidaalkiina uu ku qaaliyoobay anti oo nusku doolar lakaweeliniyow dhibaato badan jirta langaa ka kore maykliya dhawaashaan sijeego magaalada beesamale adaga muku tabakor ambaahanta maylkii qasaba masanjeedlankii dhawaatashaan duggaadooda gaad bees yaraan shidaalka haddana marar qaar may qubado magaaladina way baahada ku jarta lambadlanka kale shaatiganka kagaa abaar nameero korowaan sicir barar oo may jareedanta bees yar eeda ee jarta bay dhow zaida farga wimigudhe hata waa walwalla gaado balwaasiima way rooraay magaalka bajaajaalkina ka badlen zaid aan ka badlen ma wadayaasha kaxeeya gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee ka howlgala meelaha ay ka arrimiso dowladda federaalka iyo maamulada ku daawan shisheeyaha ayaa marar badan waxa ay ka cawdeen shaqo la-aan aada u baahsan iyadoona geesta kale ay cambaareeyeen canshuurta xaddaafka ah ee laga qaado maadaama ay wajahayaan suuqla-aan iyo sicir barar aada u baahsan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa qiray in tiro badan oo ka mid ah ciidamadooda iyo maleeshiyaadka taabacsan ay ku dhammaadeen dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab farxaan cali cabdulaahi ayaa tafaasiil ku aadan qodobkan inoo eegaya xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ayaa isagoo ka hadlayay goob madal ah waxa uu qiray in ciidamo iyo maleeshiyaad aad u badan oo iyaga taabacsan ay ku leedeen dagaaladii ugu dambeeyey ee ay la galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xasan ayaa ka dhawaajiyey in sidoo kale isbitaallada magaalada muqdisho ay buuxdhaafiyeen dhaawacyada ciidanka iyo maleeshiyaadkaas kuwaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay laga deyrinayay xaaladooda khasaaraha ayuu tilmaamay inuu u badan yahay dhanka maleeshiyaadka taabacsan dowladda federaalka kuwaas oo ay dhaawacyadoodu buuxdhaafiyeen isbitaallada ku yaala muqdisho raggaas aan sheegaya jirina ma jiro xoogga dad soomaaliyeeda ugu weynaa jira booliiska soomaaliyeedaa jira oo dadka bannaanka taaganoo ciidanka asluubta soomaaliyeedaa jira oo waxaa dagaalamaya oo duurka jiro hortaagan ka mid ah ciidanka nabadsugidda soomaaliyeedaa jira wiilal dhallinyaraha oon ciidan ahayn oo isxilqaamayo ayaa jira oo taagan oo tiro badan weliba aan yarayn oo dhintay oo dhaawacmay oo isbitaalladan muqdisho dhaawacoodii uu dhooban yahay dhaawacoodii isbitaallada muqdisho yaallaa si kastaba maamulka fadhigiisu yahay villa soomaaliya ayaa furimaha dagaalka ku waayay saraakiil muhiim u ahaa waxaana si la mid ah ku dhacay isbeddel maskaxeed ee ka dhex curanaya ciidanka kaa oo salka ku haya cabsida ay ka qabaan dagaallo gaadma ah oo uga yimaada ciidamada mujaahidiinta geesta kale ciidamada shisheeye ee ku sugan dalka gaar ahaan kuwa afrikaanka oo dowladda federaalka u keentay soomaaliya socodsiinta danaha siyaasadeed ee reer galbeedka ayaa sidoo kale laga deyrinayaa sii wadidda duulaanka gardarada ah ee ay ku joogaan qaar ka mid ah gobollada dalka waxaana usii dheer caqabado dhaqaale oo cuuriyaaminaya kadib markii maraykanka uu shaaca ka qaaday inuusan bixin doonin taageero dhaqaale mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk ayaa sheegay in dowladda ay isbaarooyin u dhigatay dadka ka safraya gobolada dalka ee u socda magaalada muqdisho si si qasab ah loogu diiwaangeliyo faahfaahinta qodobkan waxaa inoo eegaya maxamed qaasim daayir amiin jesow oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda u hogaamiye xasan sheikh ay isbaarooyin dhigatay wadooyinka soo gala magaalada muqdisho si dadka safarka ah gaadiidka ugula degto si qasab ahna ugu diiwaan geliso waxa ay ugu yeertay doorashooyinka qof iyo codka lagu sheegay xildhibaanka ayaa soo hadal qaaday dhacdo dil ah oo dhowaan ka dhacday duleedka muqdisho taasoo lagu dilay nin darawal ah wuxuuna sheegay in ninkaasi ay dileen guddiga oo magacawday xasan sheekh diiwaangelin awgeedna loo dilay madaxweynuhu hadda waxaad istiri dib dabba uma soo noqonaysay qabyo ninkeedaa dhammaystiree dhammaystir naga dhammaystirin intaas noogu jooji nin xuseen yuusuf liira guudley lagu dili isdiiwaangeli sida doorasho aada ii siiso cod wuxuu sababsaday oo dembigaas iskale guddiga ee xasan sheekh maxamuud madaxweynaha uu samaystay ee maanta si gardarro ah ku dilay wiil soomaaliyeed inay ku dilaan isdiiwaangeli haddii kalin waa ku dilayaan jidka afgooya ka yimaada ee gobolladaas koonfureed ka yimaado isbaaraa la dhigay kan gobollada dhexa ka yimaadana isbaaraa la dhigay adoo rakaab ah oo laga yaabaa inaad beledweyne kasoo safarta laba habeen saddex habeen jidka aad kusoo jirtay waddooyinku waa iska qarab yihiin markii lagu yidhaha war soo dega isdiiwaangeli horyaa madaxweyne ummadda ha rafaadsan n f intaasaa nagu filan waxaad istiri oo aada ogaatay debdeba laguma dooranayo xoog xoog ma soconaayo waxaad adiga shala diiday kaama yeelayno hadalka xildhibaankan ayaa imaanaya xilli muddooyinkii lasoo dhaafay ee dowladda federaalka ka waday degmooyin kala duwan oo ka tirsan magaalada muqdisho diiwaangelinta waxa ay ku sheegtay doorasho qof iyo cod ah taas oo ay horay u diideen mucaaradka dowladda iyadoo hadda si qasab ah oo cagajugleyn ah dadka u diiwaangelinaysa iyadoo dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ay gebi ahaanba si isku mid ah u diidan yihiin doorashooyinka noocaas ah ee asalka laga soo minguuriyey gaalada dowlad diini ah oo socotay lix bilood ayaa saakow loogu soo xiray macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka warbixin ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya cabdalla mukhtaar
gelinkii hore ee maanta oo talaado ahayd waxaa degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ka dhacday munaasabad ballaaran oo lagu soo xirayay dowro socotay muddo lix bilood ah oo loo qabtay mucalimiinta degmada saakow oo isugu jiray rag iyo dumar tiradoodana gaaraysay ku dhowaad toddobaatan mucalim kuwaasoo intii ay socotay dowrada ku qaatay tasxiixa qur-aanka kariimka ah iyo culuumtiisa dowradan ayaaba sida boorka ka muuqatay loogu magacdaray saxaabiga ah ubaya ibnu kacab radiallaahu canhu halkudhigeeduna ahaa aayadda allah subxaanahu watacaalaa ee ah waratili lqur'aana tartiila xiritaanka dowrada ayaa waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jirta odayaal dhaqan culimaa uddiin mas-uuliyiinta ugu sarreysa walaayada oo uu ugu horeeyo sheekh cali darwiish waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabadda ayaa waxaa ugu horeyn lagu dahfuray kalaamka allah subxaanahu watacaalaa waxaana halkaasi ka aqriyey mid ka mid ah mucalimiintii muddada lixda bilood u socotay dowrada الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه kadib dahfurka aayadaha qur-aanka waxaa makrofanka lagu soo dhoweeyey sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimada walayaadka islaamiga ah waxa uuna sheikha u tahniyadeeyey mucalimiinta kuna tilmaamay inay yihiin kuwa bulshada dhexdooda mansilad iyo makaanad sarraysa ka jooga sidaasi darteed kula dardaarmay inay qudwo iyo kudaysho ay ka dhigtaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan leenahay macalimiinay hanii'an lakum hambalya ayaa idin leenahay jazaakum allahu khayr umamku hadday ciday ku faanaan jirtay idinkaa faankeeniya cumamku hadday jirtaan nujuum ay soo fiirsadaan iyo xidiga la soo fiirsado idinkaa xidigihii ummadda ah idinkaa saabiriintii ummadda waxaan leenahay allah idin xafiya fidaarayn haddii aada mimbarkaa taagan tihiin oo tihiin dadkii faraha lagu soo fiiqayay hogaankii ummadda aad tihiin muslixiintii ummadda aad tihiin murabbiyiintii ummadda aad tihiin macalimiintii ummadda aad tihiin aroortu markuu waagu bariyo abnaau ummati muxamedin oo dhan baa dhinaceeda kusoo kala waalidiinta iyo waalidaadku waxay idiin soo diraan caruurtoodii aflaadu akbaadin bay idiin soo dirayaan iyagoo safxa baydaaa wata ayaa la idiin soo dira idinka idinku soo kallahaan waxaa laga yaabaa caruurtaasi nooc kasta isugu jirta idinkaa wax ku qoraya kalaamkii ilaahay baad ku qoraysaan tawxiidkii ilaahay baad ku qoraysaan subxaana wa tacaala tarbiyadii islaamka ayaad ku qoraysaan waxaa laydinka rabaa intii marka nebi maxamed uu lahaa oo sifaada inaad la timaadaan nebigana waad ogsoon tihiin markii caaisho la weydiiyey dabeecadiisa ka waran kaana khuluquhu lqur'aan nabigeena dabeecadiisu qur'aan bay ahayd
يحوي القرآن يمجده يتلو ما يتلو من ذكر
sidoo kale waxaa munaasabadda kelimad ka soo jeediyey naqiibka guud ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ahna ugaaska beesha macalli weyne malaaq biyey malaaq axmed isagoona mucalimiinta kula dardaarmay in culuumtii ay baranayeen muddada lixda bilood ay gaarsiiyaan bulshada inteeda kale si gaar ah ardayda ay waxbarayaan waxaan rabaa macalimiinta ee maanta ka qalajibisay dowladaas ee la baray tasxiixa qur-aanka waxaan rabaa in laga arko saaxada ama dugsiyada aada macalimiinta ka tihiin ardayda degmada maanta waxaan rabnaa hadduu allah wada ogolaado waxay maanta ka dambeeyo waxay ladan baray in laga arko dugsiyadii aada macalimiinta ka haydeen lix bilood toddoba bilood ayaad fadhideen oo wakti geliseen haddii de wixii aada barateen aada meel cidlaa ugu tagtaan waana si dar intii ay socotay xafladda ayaa waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaan laga qaaday mucalimiinta waxaana abaalmarinno kala duwan oo qaali ah la guddoonsiiyey mucalimiintii kaalmaha hore galay kaalinta koowaad waxaa isla galay laba mucalima labada mucalim macalinka koowaad magaciisa waxaa la yidhaha cali cabdiraxmaan cali macalinka labaadna waxaa lahaa maxamed warsame mucalim labada mucalin waa loo yeeraya insha allahu tacaala haa imaadeena labada mucalin ayaa kaalinta koowaad isla gashay jazaahum allahu khayran wilaayada insha allahu tacaala abaalmarin ugu tala gashay waxaa guddoonsiinaa waaliga shahaadadoodiina waa tanaa waxaa sidoo kale waraysi aan la yeelannay qaar ka mid ah mucalimiintii kaalmaha hore galay iyagoo nooga waramay dowrada iyo duruustii ay ku soo qaateen iyo shucuurkooda awalan marka koowaad magacay waa macalin maxamed warsame macalin kaalinta aan galay waa kaalinta koowaad wlaahi alxamdu walminna allah tabaaraka watacaala ayaa ku mahadsan ii suurtageliyay inaan galo kaalinta koowaad
dadkii oo xafladan soo qaban qaabiyey iyo juhdu idinku bixiyey maxaad ugu ducaynaysaa waxaan uga ducaynayaa allah tabaaraka watacaala inuu karyeelo mujaahidiinta meel kasta ay joogaan khaasatan jamciyat alqur'aan iyo khaasatan maktabka dacwada walaal awaln waxaa ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan nawaafajiyey dowrada inaan bilaabana haddana dhammaysana tan labaad waxaa ku mahadsan maamulka walaayada jubbada dhexe tan saddexaad waxaan u mahadinayaa macalinkeena macalin ibraahim cabdulaahi isxaaq ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadka u saaran aad iyo aad uu noogu dadaalay wuu noo safray xaqiiqatan maalinka bahashaan aan bilaabayn haddii codkeen la duubi lahay ama waxaan akhrinayna maanta aan dhagaysan lahayn aad aan ayaan ola yaabi lahayn anigoo tacticayno oo waxaan akhrinayna aan la aqoonin na gaarsiiyey heer aan qur-aanka ilaahay sax ugu dhawaaqayna maantana ay nooga markhaati kacda walaayada gobolka in lagu sii shahaado فرح بفضل الله وذاك أمر الله مجدد الإحسان بالفضل والقرآن فهذه جواهر بحفظها نفاخر جواهر gabagabada munaasabadda waxaa kelimad muhiim ah oo dhinacyo badan taabanaysay ka soo jeediyey mas-uulka walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish waxa uuna mucalimiinta kula dardaarmay inay ku dadaalaan in khayrka iyo wanaagga ay dadka gaarsiiyaan dhinaca kalena waaliga ayaa xusay in gabdhaha walayaadka islaamiga ah ay kalin weyn kaga jiraan dhanka waxbarashada iyo jihaadkaba waa maalin talaado ah yuu ilaahi subxaana watacaala inoo qadaray xafladan khatimka u ah ama khitaamka u ah dowladii soo socotay muddada dheer ee lixda bilood ah ee khitaamkeedii yaa maanta joognaa dowlada dadka ka faa'iideystay lixdan iyo toddobo tanu marka degmada saaco waxay u tahay dufcatu lula waa tii koowaad ee degmadan usoo baxda xalqada ilaahay wuxuu u qadaray ubay ibnu kacab inay noqoto midda koowaadee degmadan usoo baxday insha allahu tacala ilahay waxaa weydiisanaynaa kuwo kalena ilahay inuu noo qadaro o inoo fududeeyo qof qur-aankaan bartay oo ummadda baraya oo baahday oo gaajo u dhintay lama sheegin ilahay qur-aankan ummadda uu ku xiseeyaa korna uu ugu qaadaa fi dunya walaakhira ilahayna uu idinku xiseynayaaye idinkana insha allahu tacala qur-aanka dadka inaad bartaan ku dadaala dadka masaakiintana insha allahu tacaala ka warhaya wixii waad barateen waad ku dhaqanteen ummadii inaad gaadsiisaan waa waajib idin saaran dadaalka aad bixiseen dhammaan ardada meeshan ku qoran lixdan iyo toddobada gabdho iyo wiilal isugu jira waxaan leenahay dhammaantood ilaahi subxaana watacaala ha barakeeyo gabdhuhuna dacwadan socota iyo waxbarashadan wilaayad ka socota kaalin weyn oo muglay kaga jiraan xaqiiqatan kaalin weyn ay kaga jiraan ilaahay subxaana watacaala gabdhahena noo barakeeyo dacwada iyo isgarabtaaga jihaadkana kaalin weyn ay kaga jiraan aad ayaan ugu mahad celinaynaa jazahum allahu khayran
الأعلى في كل مآل يحمده مثل في الصبر وموعظة ومقيم maktabka dacwada ayaa dadaal iyo juhdi ballaaran ku bixinaya sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta diineed ee qaybaha kala duwan ee bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed dhowaan ayay ahayd markii maktabka dacwada uu dowracaynkan oo kale ah u soo gebagabeeyey mucalimiinta beesha garre qaybteeda degta gobolka shabeellaha hoose
موفورا وسفول الهمة يلحده ومجد فيما ينفعه عنه كسل لا يقعده لا يحسد إلا ذا فضل ذو الدنيا لا لا يحسده ويحسن ظنا بالمولى وظن السيء
ugu dambeyntiina xildhibaan ka tirsan baarlamaanka yuganda ayaa la helay kadib markii laga afduubay caasimadda dalkaas xildhibaan iyo qareen ka tirsan baarlamaanka dowladda yuganda ayaa la helay kadib markii si qasab ah jimcihii lasoo dhaafay looga afduubay magaalada kambala ee caasimadda dalkaas xildhibaankan yugandheeska ah oo in ka badan laba maalmood la weysanaa ayaa doraad laga helay xaafada ka tirsan caasimadda isagoo xaaladiisa caafimaad ay aada u liidato waxaana jirkiisa ka muuqday jirdila sida ay sheegtay xaaskiisa ururka qareennada ee yuganda ayaa xaqiijiyey in afduubkan ay fuliyeen ciidamada ammaanka ee dalkaas kuwaas oo isticmaalaya diyaaradaha aan adooliyaha lahayn waxaana ay dhaleeceen iyo wax xun ku tilmaameen qamcinta iyo cadaadiska ay ku hayso dowladda ka hor doorashooyinka la filaya in dalkaasi ka dhaco bilowga sanadkan soo socda ee labada kun lix iyo labaatanka wararka ayaa intaasi ku daraya in xildhibaankan uu caana ku ahaa dhaleeceynta madaxweynaha yuganda yuweri museveni inkasta oo uu ka tirsan yahay xisbiga talada dalka haya warkii oo dhegaystayaaleedu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaana duhurnimadan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu